ilaahay waxau ihi waman axsanu diinan xagga dhaqanka yaa ka wanaag badan cidina kama wanaagsanaa miman aslama qofka u hogaamiye wajhahu lilaah qofka wejigiisa ilaahay u hogaamiyey ee rabbi isku dhiibay ee muslim noqday wa huwa muxsinun isagoo samafala ah watabaca raacay millata ibraahiima nebi ibraahim diintiisii raacay xaniifan isagoo nebi ibraahim xaqa u iilanaya waittakhada allaahu ibraahiima nebi ibraahim rabbi wuxuu ka dhigtay khaliila saaxiib xagga marka la eego dhaqanka bani aadamka dhinacyo badan buu noqdaa xagga wuu noqon karaa qofka akhlaaqdiisa ama bulshada akhlaaqdeeda qoysaskoodu sida u dhaqmaan nidaamkooda siyaasadeeda daakilka dhexdooda nidaamkooda siyaasadooda debadda marka dhaqan ka u fiicani waa kaa islaamnimada baa ilahay wuri qofka ugu dhaqan wanaagsan bad ee dhaqankiisu uu ugu quruxsan yahay waa kaa wejigiisa ilaahay u hogaamiyey dhinac kasta ilaahay buu ka amar qaadanaya waa addoon ilaahay oo rabbi ku xidhan marka halkaa waxa aynu ka faa'iidaysanayna islaamku inuu yahay dhaqanka ugu fiican ee toosiye addoomaha nidaamkooda soomaalidu ayaa waxay idhahdaan ilaahayow noo door bay idhahdeen ma dooran karnee markaa rabbi wuu u dooray addoomahan nidaamkan islaamnimada ah wuu u dooray sa awgeed baa sii qaataana ee waajibkaa qaatee u hogaansamaana uu yahay runtiisa uu soo baxayo qiyamkiisaas fiican miman aslama wajhahu lilaah markaad ku jirto majaalka ama dhinaca nolosha hogaaminta ku saabsan iyo siyaasadda waa inaad noqotaa wa huwa muxsin mid samafale ku ah marka uu qofkani noqdo mid ku jira baaca mujtaniga iyo wax soo saarka waa ina uu noqdaa wa huwa muxsin mid samafale ku ah marka uu nidaamkii qoyska iyo usradii maraya waa ina uu yahay wa huwa muxsin taasi baa u soconaya nebi ibraahim diintiisii qofka raacaba ilaahay maxaa yeelay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxa uu tilmaamayay inuu ilaahay ku soo diray si uu u toosiyo diintii nebi ibraahim ee islaamnimada aha inay dadku qalloociyeen waa manhajkii rususha dhammaanteed ibraahimna ilaahay waxa uu ka yeeshay khaliil iyo saaxiib sidaa darteed qofka jeclaadee raaca mid ilaahay uu jecel yahay ilaahayna waa jeclaaday isagana nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxau isaguna tilmaamayay inuu isaguna saaxiib ilaahay ama khaliilullahi yahay saa nebi ibraahimka uu yahay sida uu tilmaamaya xadiidkii bukhaari iyo muslim ku sugnaa markii uu nebigu calayhi salaatu wasalaam khudbadeeyey maalmuhu adduunyada ka tegay khudbadihii ugu dambeeyey waxaa ka mid ahaa khudbadda amaa bacdu ayuha annaas dadow falow kuntu mutakhidan min ahli lardi khaliila lastakhadtu abaabakr ibna abi quxaaf latakadtu abaabakr ibna abi quxaafata khaliila walaakina saaxibakum khaliil allah war dadkan haddii aan saaxiib gaara ka dhiganayo abuubakar baan ka dhigan lahaa laakiin waxaan idiin sheegayaa nebi maxamed inuu maanta yahay saaxiibkii ilaahay sidaa darteed taasaan doorbidayaa jecela walilaahi maa fi samaawaati wamaa fi lard keligii buu ilaahay leeyahay samooyinka iyo dhulka waxa ku sugan wa kaana allaahu bikulli shayin muxiita ilaahay baa wax walba ahaaday mid koobay dhowr aayadooda hore aynu ku soo qaadan marka ilaahay uu ka soo hadla nidaamku addoomaha u sidaynayo ama ha khuseeyo nidaamkooda guud sida halkan oo kale ama nidaamka qoyska nidaamka xeer ciqaabeed nidaamka dhaqaale mar walba kolkuu ilaahay nidaam soo xuso iyo shuruuc addoomahan uu dejiyey waxa uu ka hadlaa inuu isagu yahay maaliga samooyinka iyo dhulka dhulka iyo samooyinka ka iska leh iyo caalamkan halkanna waa ku xisbiyey markaa rabbi iyaga oo xisbadda ilaahay uu ogsoon yahay haddana dhadhanka aayaddu ay bixinay ama labada aayadooda isku xidhiidhsani munaasabadda ay leeyihiin kolka la eego waxaynu ka faa'iidaysanaynaa kol haddii uu ilaahay yahay ka iskale samooyinka iyo dhulka iyo caalamka milkigooda isaga ayaa leh tasarufkooda iyo maamulkooda isaga ayaa leh sidoo kale sharci desintoodana markaa sharcigaa uu idin dejiyu yidhi raaca yaa wanaagsanaataan ee raaca wa kaana allaahu bikulli shayin muxiitaa waxa ilaahay uu yahay wax walba mid kooba waxa uu kusii bayaamiyey qaybtaa dambe aayadda sharcigiisu ma aha mid ku biraysa sida ka bani aadamka garanshawaa iyo jahli iyo iyada oo uu u baahan yahay waayo aragnimo iyo tijaabo laakiin cilmigiisaa ilaahay ballaadhana wax walba wuu koobay markaa shuruucdan uu dejinayo iyo waxaa natiijo ahaan uga soo baxaya khayr ah isagu uu sii ogsoon yahay markaasaa ilaahay waxa uhi wayastaktuunaka fi nisaa nebi maxamedo waxay ku cilmi weydiinayaan dumar iyo arrimahooda qul waxaa tidha allahu yuftiikum ilaahay baa idinka jawaabaya fiihinna iyaga oo cilmi idinka siinaya wamaa qur'aankiina wuu idinka jawaabaya yutlaa calaykum fi lkitaab kitaabkan qur-aankaa dhexdiisa aayaadka ilaahay idinku soo waxyooday idinku sheegayna way idinku sheegayaan xuquuqdooda kuwaasoo fii yataama nisaa'i dumarka agoomahaa ku sugan allah sii dumarkaasoo laa tu'tuunahunna aydaan siinaynin maa kutiba lahunna wixii loo qoray watarkabuuna waxaad jeclaanaysaan an tankixuhunna inaad guursataan waalmustadcafiina min alwildaan kuwa la tamar darraysta ee carruurta ah kuwa iyagana cilmigooda aayaadkaa ilahay idinku sheegay aayaadkii dhaxalkee suuratu nisaa bilowgeeda wa an taquumuu lilyataamaa ilaahay wuxuu idin farayaa inaa agoomaha u habaysaan bilqasdi si cadaalada wamaa tafcalu min khayrin waxallo wixii aad samaysaane wanaaga fa ina allaha kaana bihi caliima ilaahay baa ahaaday mid u warhayo bal hadduu u warhayuu idiin og yahayna dee abaalmarin fiican baa ka filaysa waxaa jira ridwaan ullaahi calayhim asxaabta xaraarad bay u qabeen inay kala ogaadaan xalaasha iyo xaraamta mar kale xaraarad bay u qabeen inay cilmiga kororsadaan oo ay xalaal miirtaan oo wixii ay samaynayaanba iyaga oo calaa bayina kaga sugan waxani waxa uu yahay si cad u og inay ku tallaabsadaan bay jeclaayeen haddaba sidii aynu suuradda bilowgeeda kusoo qaadanay ee bilowga suuradda uu ka warramayey ila suuratu nisaa baa lagu magacaabay suuraddii dumarka waxay aada uga soo warramaysa halkana ku tilmaamaysa xuquuqda dumarku ay leeyihiin xuquuqda agoomuhu ay leeyihiin xuquuqda carruurta yaryar ay leeyihiin dadka laga geeriyooda ee qofkii xigsadooda aha uu geeriyooda maasiya meher iyo nafaqo iyo wixii ay leeyihiin oo dhan in la siiyo markaa dariskan ama aayaadkan iminka aynu ku dhex jirnaa waxay kaamil yeelayaan aayaadkii hore suuradda bilowgeeda haddaba kolkii aayaadkaa suuradda bilowgeedu ay soo degeen ee ilaahay uu aada uga warramay meherka dumarka iyo masruufkooda iyo dhaxalkooda intaba iyo waajibkii ay leeyihiin ee jaahiliyaddii cardeed ay dulmihi jirtay kolkuu taa ilaahay aada uga soo hadlay isagoo le hala siiyo ayaa su-aalihii nabiga ku bateen calayhi salaatu wasalaam uu nin weliba leeyahay aniguna dadkaasaan ka mas-uulahay anigana xuquuqdaasaana dhex taalla aniga iyo xaaska seenu yeellaa ilaahay baa daray halka kaga warramo waxa uhi istiftaabay ku weydiinayaan ku saabsan dumarka su-aalo dumarka xaggooda weliba dumarka oo dhan may ahayna dumarka agoomaha he la guursanaya ahay waxaa jiraya qofku marka uu dhinto ee uu ka tago hablo agoora oo xoolale tawixiga wuxuu ku dul tuuri jiray goyi way u doonan tahay weeye markaa waxa soomaalidu ay ku tilmaamaan doonanida ayay noqonaysa inay doonan tahay bal hadduu goyisaasi dul maro cid kalena may guursan karayn cidina umay dhowaan karayn haddii isagu uu doono u guursanaya haddii markaa uu jeclaado oo dee ay maal leedahay wey haddii uu jeclaan waayona maalkunbuu ka qaadanaya kolkaa say dhimatana wuu ka dhaxlaya taasaa ilaahay markaa uu ka hadlay markaa rabbi waxa uu leeyahay subxaanahu watacaala qul illaahu yuftiikum fiihinna wamaa yutlaa calaykum fi lkitaab ilaahay baa idinka warramaya dumarkaa arrinkooda aayaadka qur-aanka ee idinku soo degaya ee suuraddan dhexdeeda ku sugan iyaguna way idinka warramayaan rabbina waa kaga warramay fii yataama nisaa dumarka agoomaha suuraddan bilowgeeda ayuu ilaahay kaga soo warramay dumarkaasoo weliba aan la siinaynin wixii loo qoray laa tusi allaatii laa tu'tuunahunna maa kutiba lahunna dumarka wixii ilaahay uu qoray aydaan siinaynin ee qur-aankaa ilaahay idinku sharxay oo ilaahay baa idinka jawaabay ee suuradda bilowgeeda u noqdo halkaa ka eega waa kii markaa rabbi ka hadlayey kolka aan xaqooda la oofin karayn dumarka agoomaha ah ee xijada ahee la guursanayo in la fasaxo oo dumarka kale laga guursado masnaa wa hulaasa wa rubaac ilaa qadarkaa waxaa loo qoray waa dhaxalkoodii iyo meherkoodii waxaad jeclaanaysaan inaad guursataan wa tarqabuuna an tankixuhunna ragiba markay cani ka daba dhacdo jacayl bay noqotaa kolkaa qofku wuxuu jeclaanayaa markay maal leedahay ragiba haddii ay ka daba dhacdo can nacaybsiyay noqotaa baynu leenahay marka haddii aanay maal lahay wuu nacaya kolka ay tii ka dambaysana jacayl bay noqotaa waxa uu jeclaanayaa kolkaa inuu guursado tii agoonta ahayd marka ay maal leedahay walmustadcafiina min alwildaani iyagoona waxay noqonaysaa waa maatidii dhaxalka laga qaadi jiray berigaa hore kuwaana cilmigooda ilaahay baa idinka warramay suuradda bilowgeedu kusoo cadcadeeyey xuquuq wixii ay leeyihiin aayadda koob iyo tobnaad iyo labiyo tobnaad yuusiikum allahu fii awlaadikum agoomahana cadaalad u sameeya buu ilaahay leeyahay markaa cilmigoodii dumarka iyo agoomaha ilaahay idinka jawaab aayaddan iyo aayaadkii horeba alla wixii khayrahe samaysaan haba yaraado rabbi baa idiin agseen markaa halkan rabbi sharkiimuu sheegin iyada oo sharkana hadduu addoonku sameeyo ilaahay ogya haddana laakiin arrintan inay ka cadaalad sameeyaan dadku agoomaha iyo dumarka iyo xuquuqda maatidu ay leeyihiin inay ka cadaalad sameeyaan oo qofka wixii waajib loogu leeyahay aanu dasirin meermeerinin taasaa ilahay halkan uu ku cadaynaya tabaaraka watacaala oo ninkiibaa iminkana aan caadi ahayn ilaahay waxa uhi waa in imra'atun ruux dumarin kaafata si ay ka cabsato min baclihaa ninkeeda nushuusa santaag bay ka cabsatay inuu yarjeedsanayo aw icraada ama inuu diidan yihiin sii jeedsanayo falaa junaaxa calayhina labadaa qof wax dembi ma haysto an yuslixaa baynahumaa sulxan dhexdooda inay wanaag ka sameeyaan wa sulxu khayru marnayba dadka oo dhexdooda wanaajiyaabaa wanaagsan wauxdirat ilanfusu shuxa naftii waxa lagu soo ururiyey bani aadamka bakaylnimada waxa la idhaahdo ayaa ku toonsan dhexdeeda wain tuxsinuu watattaquu haddaa ilaahay ka cabsataan oo samafal samaysaan fa ina allaha kaana ilaahay wuxuu ahaaday bimaa tacmaluuna khabiira waxaad samaynaysaan xogogaal buuya aayaddu sabab bay lahayd ay ku soo degtay nabiga calayhi salaatu wasalaam xaasaskiisii waxaa ka mid ahaa daahiraadkahaa ee wanaagsanaa xaaskii magaceeda la odhan jiray sawda binti jamca way weynaatay daadeedu islaan weyn bay noqotay markaa nabiga calayhi salaatu wasalaam kolkii ay ka yaro aragtay in aanu xaggeeda aada ugu jeedin ayaa waxay tidhi cismadaadaan jecelahay inaad ugu dayso xaasaa kuusii ahaado ilaan ka fogaanshaha nebigu ma wanaagsaneen laakiin maalinkaygii ama habeenkii aan lahaa waxaan siiye caaisha oo dee daa yaray caaishaan ugu dareebay tidhi sidaa awgeed in xaasnimadu ay inoo sii baaqi ahaato ayaan jecelaha nebiguna waa ka yeelay sala allahu calayhi wasalam aayaddana ilaahay wuu kusii taxqiijiyo arrintaa wuu sii ogolaaday waxaanu tilmaamay xukumkaasi inaanu nebiga iyo xaaskiisa in ku gooni ahayne xukum caamahoo ummadoo dhan loo jideeyey ay tahay marka haddii ruux dumarhi ninkeeda ay ka dareento buu lahay ihi nashuus iyo icraab waa isaga oo ka yar dhinac dadbaya ama aan jeclayn saddex arrimood midun ha ku xalliyeen in ay tanaasul iyadu samayso oo sidaa sawdo oo kale xuquuqdeedii qaar ay dhinto ilaa ninkiiyo ruuxa dumara ruuxa dumara xuquuq doonaysa meher bay ka rabtaa masruuf bay ka doonaysaa mariin bay ka doonaysaa ma'wi bay ka rabtaa iyo guri ay gasho xuquuqdaa faraha badan ay ku leedahay inay qaar ka dhinto ilaa waxaaba laga yaabaa ninkani sababta uu ruuxan dumara u doonaya inuu furo xuquuqdeediyo uu oofin kari la yahay inay tahay oo dabeetana uu isleeyahay intii ifliyo dembi kaa raaci lahaa dee muskiladan iska sidaa inuu leeyahay markaa inay xuquuqdii wax ka dhintaa waa mid mas'alada labaad ee xal noqon kartaa waxa weeyaan in tanaasul ay sameeyaan oo isaguna uu wax ka tanaasula iyaduna wax masalada saddexaad aayadda ilaahay uu ku xuseeye u dambaysa boqoliyo soddon waxa weeye ta'akhiru lmataaf wareega u dambeeya oo haddii intaa midnaba uu suuroobi waayo dee inay kala tagaan markaa oo dhulkooda ay kala galaan marka ilaahay waxau ihi falaa junaaxa calayhima an yuslixaa baynahumaa sulxiga iyo xuquuqda ay dhexdooda iska dhaafaan ay iska saamaxaan dee dembi kama haysto ila qofka bani aadamkaahay wuxuu leeyahy ama maal ha ahaado ama manfacee isagaa ka taliya haddaanu dee waa alla isadin ahayn markaa wuu saamixi karaa sulxuna wuu khayr badan yahay buu ilaahay yii sulxu guud ahaanba waa masalo fiican oo ilaahay raalli ka yahay oo haddii ninka nidaam la qaadayo ama dad la heshiisiinayo laba midin buu ilaahay ogolaya ima sulxu wa ima sharcu in sharci loo qaado oo muduci iyo muddaca calayhi iyo cid u garsoorto oo shareecadda ku kala xukunto la sameeyo iyo in la suluxsamo labada qof ay idhaahdaan hebelladaasow arrinkaa nooga odayeeya idinkaanu idiin dhiibanay wixii aad garataana raalli baan kuna tanna waa kaada ilahay u sheego wa sulxu khayr wey laakiin wixii aan labada ahayn dee wuxuu noqonayaa xukma daaquud ama xeer soomaali ha ahaada ama xeer gaala ha ahaada haddii dadka sharci looga dhigo oo la idhaha waxaasaanu idinku xukunnay sharcigaana caynkaas taasi waa qalad wey waxa ilaahay halkan ku tilmaamay dareen inay qabaan ragga iyo dumarkuba kolleyda oo ah bani aadamka inay bakaynimadu iskaga badan tahay markaa suluxani dee kuma koobna oo keliya qoyskii laakiin labadii qof ee isaseeda ee aan ahayn ninkii xaaskiisaba iyagana runtii suluxa waa looga baahan yahay labadii bulsho ee isaseega ummadda muslimiinta ka mid a iyagana suluxani wuu khayr badan yahay in kolaba ay wax ka tanaasulaan oo qallafsanaanta iyo nacaybsiyaha la dhaafo si laysugu soo dhowaado suluxaa cidda ka dhex gelaysa ee xalinaysaana ay runtii ka run sheegaan waxdirat ilanfusu suxa buu ilaahay naftii waxaa lagu soo xaadiriyey bakaynimada weliba suxigaasi waa bakaynimada sii daran waxay ku bakaynaysaa maalkii waxay ku bakaynaysaa cilmigii waxay ku bakaynaysaa madaxnimadii waa naftii waxay ku bakaynaysaa in cid kale wax la dheeraan sida qofku uu damaca iyo xasabka iyo kibirka iyo waxyaalaha isaga leeya sifooyinka xun ay u yihiin ayaa tanina mid ku jirta ay tahay laakiin maxaa hufa maxaa qofka ka safeeya sida masiiqda suxigan iyo bakaylnimadan ilaahay baa dawadiisii tilmaamo waxau ihi wain tuxsinuu watataquu faina allaha kaana bimaa tacmaluuna khabiira alixsaanu wataqwa samafalkuu qofku la yimaado iyo alla kacabsiga ayaa waxay yihiin arrimaha qofka ka reeba nacaybsiiyaha iyo bakaynimada walan tastadiicuu buu ilaahay ihi kari maysaan an tacdiluu bayna nisaa'i dumarka inaa u cadaalad samaysaan walow xarastum aadadaasheenba haddaba falaa tamiiluu ha leexanina oo ha qaloocsamina kulla almayl leexasho dhammaanteed fatadaruuha kalmucallaqa inaad ruuxii dumarkaha aa ka tagtaan iyadoo daldalan wain tuslixuu haddii aa wanaag samaysaan watataquu ilaahay ka cabsataan faina allaha ilaahay kaana wuxuu ahaaday gafuuran raxiima mid dunuubta dhaafoo naxariista ilaahay sharcigiisu waa mid aada u qaaliyaho wanaagsanoo qiimo leh maxaa yeelay waxa u dejiyey addoomaha u keenay ilaah yaqaana muuqaalkooda iyo mashaacirtooda mashaacirta inayaa macnaha waxa u qarsoon ay dareenayaan markaa rabbi waxa uu leeyahay war dumarka laba iyo wixii ka badan dadkiina qabaa mar layba idiin suuroobi mayso inaa u cadaalad samaysaan oo cadaaladdiibaa laba ahoo midna waa middan muuqata ee diilkii iyo mariinkii iyo hoyaatinkii iyo dee qofkii la siinayo midna waa dareenka qalbiga ee qofku laga yaabo labada qof inuu midkoodii jecel yahay tan haddaba ilaahay uu amsiyey inaan lagu cadaalad samayn karayn ee uu yidhi weligiinba aad dadaasheeda kuma cadaalad samayn karaysaan waa taa rabitaanka xagga qalbiga oo qofkii waxaa laga yaabaa dee dumarkiisii inuu qaarun jeceliya jacaylkaa mid dabeec ahaan iskaga abuurmay ha ahaado ama mid ay ka kasbadeen iyagu ha ahaado ode waxaa laga yaabaa inay u kala naxariis badan yihiin ama ay soo dhaweyn ka ku kala duwan yihiin oo iyaga ay ka kasbadaan midna ay ku dhib badan tahay midna ay soo dhaweynayso markaa qofkii de waa bani aadam caatifadii way u kala baynaysa taa ilaahay baa idin kuma simi kartaan kalgacalka laakiin waxa ilaahay yihi ta aa ku simi kartaan ee ah inaha aynu soo tilmaanay sida hoyaasinkii iyo masruufkii iyo xuquuqdaa taa ha ugu kala exanina haddaa ugu kala exataana ruuxii dumarka hayway daldalnaanaysa nabigu calayhi salaatu wasalaam dee dumar buu lahaa sagaala shareecaduna waa arrin isaga gooni kaga dhigtay dumarkaa faraha badan oo khusuusiyaadka nebiga ayay ka mid ahayd calayhi salaatu wasalaam arrimo u gooniya bay ahaayeen marka waxa uu odhan jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam marka had iyo jeer inkastoo qasmigu isagu waajibba aanu ku ahayn oo ilaahay uu ka fudeediyo inuu cadaalad sameeyo haddana wuu u cadaalad samayn jiray markaasaa waxa u odhan jiray allaahumma haadaa qasmii fii maa amlik falaa talumnii fii maa tamliku walaa amlik ilaahayo intaan u cadaalad samayn karayo waa intaa laakiin ha igu canaananin waxaad adigu awood u leedahay ee anigu aanan karayn oo ah dee iilashada qalbiga wuxuu nabigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam qofka laba dumara leh u kala exda wixii uu ku sili karayo xuquuqda ahaa inuu imanayo maalinta qiyaamaha wa axadu sifqayhi saaqi iyadoo labadiisa dhinac midi uu marooro uu saalis qabo himo waa kan labadii dumar ahaa middood buu xaggeeda isu marooriyey waa kan mid isjeenaysa xaggeedii usoo wada laabay dabeetana isagiina waa la wada laabay oo wuu qalloocsaday waa nuqsaan runtii aada iyo aada weyn markaa dumarkiina inuu hinaasihii aada u fogeeyo oo xaqeedii ay lumiso oo ninkii xaqiisii ay meel kaga wadameel kaga dhacdo ma aha dee raggiina inay xadgudub sameeyaan oo garsoorkii ay ka tagaan iyaduna ma aha waxa ilaahay uli wain yatafaraqaa labadii qof haddii ay kala tagaan yuqnillaahu ilaahay wuu kaafii doonaa kulla ku kastoo ninkii afadii ka mida min sacatihi arsaaqadiisa ballaadhan buu wax ka siiya wa kaana allaahu waasican xakiima ilaahay baa ahaaday mid arsaaqadiisu ay ballaadhan tahay iyo fadligiisu xikmadna ku bixiya oo xakiim allahu waasican xakiima ilaahay baa ahaaday mid arsaaqadiisu ay ballaadhan tahay iyo fadligiisu xikmadna ku bixiya oo xakiima masaladani waa kii saddexaad wixii dumarka ayd haddii ay tanaasiso waa uu dhammaan waayo khilaafkii ninku haddii ay labadoodiiba suluxsamaan oo uu dhammaan waayo islaamku ma laha labadan qof silsilaba ha isugu xidhnaadeen ama abwaale ha isugu xidhnaato ha isu deganaadeen oo yay kala fuqi laakiin kol haddii xal dhexdooda uu iman waayo aakhirulbataaq wareegga u dambeeya waa dalaaqa iyo inay kala tagaan si aanay wax u noqonin walaaltinimadii guud ee islaamka ilaahay wuri inama almu'minuuna ifwa walaaltinimadaa guud iyagoo ilaashanaya dee tii qoysnimo inay ka takhallusaan weeye si aan nacaysiyoynan si aan arrintii usii fogaanin marka hadday kala tagaan oo door la dhibo ilaahay baa mid walba kaafii doona arsaaqadiisa ballaaran siin doona ilaahay baa fadligiisa u hibayn doona iyada iyo isagaba oo mid walba wuxuu ku asturi doonaa mid zawju ah oo ku lamaan ilaahay baa arsaaqadiisu ballaarantahy ha ka quusanina wax walbana xikmadu yeela lilaahi maa fi samaawaati wamaa fi alard ilaahay waxa uu iska leeyahay samooyinka iyo dhulka waxa ku sugan walaqad wasaynaa xaqiiqanimo waxaan u dardaaranay buu ilaahay yidhi alladiina uutuu lkitaaba min qablikum kuwii kitaabka la siiye idinka hortiin iyo wa iyaakum idinkaba ummadan haddii aad tihiin an ittaqullaah ilaahay ka cabsada wa in takfuruu haddii aad gaalowdaanna fa inna lilaahi ilaahay waxa u sugan maa fi samaawaati wamaa fi alard samooyinka iyo dhulka waxa ku sugan wa kaana allaahu ilaahay wuxuu ahaaday haniyan mid kaafsoon xamiidaa oo la mahadiyey awooddaa abuurka sida ilaahay uu leeyahy awoodda lahaanshaha dhulka iyo cerka iyo waxa ku dhexnool sida u leeyahay awoodda tasarufka iyo maamul sida uu u leeyahay ayuu u leeyahay awoodda sharci dejintana idaama tasriic aw suubatu tasriic sidaa awgeed baanay u habboonay dadka mu'miniinta ah lagana yeelay inay yidhaahdaan ilaahayow adigu adigaa kownkan abuuray wareejintiisa iyo jabaridiisana leh annaguna waxaanu leenahay qaybta sharci dejinta iyo nidaamka addoomuhu ay ku soconayaan taasi wax laga yeelaya maa waman yabtaqi kayra alislaami diinan falan yuqbala minh ilaahay ba aayaddaa ku caddeeyey islaamnimadaa ilaahay uu u keenay addoomaha qofka waxaan ahayn raadiyo dee lagama aqbalayo oo lagama yeelayo waxa ilaahay uu tilmaamay halkan nidaamkan uu dejiye ummaddan keligood inaanu ku ahayn laakiin ummadihii horena sidaasoo kale ilaahay waxa u dardaarmay an ittaqullaah ilaahay ka cabsada tawxiidkiina sidaynu hore usoo xusaynay waa waxau noqonayaa in ilaahay loo gooni yeelo cibaadada iyo xiriirka isaga lala xidhiidhayo waxaa kale oo uu noqonayaa tawxiidkaasi xagga xaakimiyada ayuu gelaya nidaamka ilaahay addoommaha uu u soo dejiyeyna inay sidiisa u raacaan wey sidaa darteed baa dadka muslimiinta ahi nidaamka dowladnimo marka la eego way leeyihiin kii qadaaga ee xukumayey way leeyihiin kii tanfiidka ee fulinta laakiin ma laha iyagu tashriic iyoyna sharci dejiyaan shuruucda ilaahay way sharxi karaan wixii aan la sheeginna qiyaas way u samaysan karaan oo nusuusta kale waa uga qiyaasanaya laakiin wax aayaadii axaadiisa ay ka hadlaan intay meeshaa iska dhigaan nusuusta dadka muslimiinta ahi ma aha iyagu dad ku tallaabsada haddii ay dhacdana waa dad ka dhex booday markaa tawxiidkii la doonaya in ilaahay gooni yeelaan wamaa kaana limu'minin walaa mu'minatin idaa qada allaahu warasuuluhu amran an yakuuna lahum alkhiyaratu min amrihim ilaahay aayaddaa ku xus rag iyo dumar mid kastaba ha ahaadee qof mu'mina caadadiisa iyo dhaqankiisa ma aha hadduu ilaahay go'aan gaado oo uu xukum u keeno inuu isagu khiyaar yeesho oo uu dhahdo anna waxbaan dejinaya dadkii haddaba laba qaybood bay noqdeen qof ilaahay hogaansamay oo nidaamkaa si wanaagsan u raacay iyo ummad ka gaalowda oo ka baydha kuwaa ka gaaloobay baa ilaahay waxa uu xusay inaanay waxba rabbi yeelin wa in takfuruu fa inna lilaahi maa fi samaawaati wamaa fi alard wa kaana allaahu haniyan xamiida dee ilaahay wuu kaaftoon yaho addoomaha waxba ugama baahno isagu hadduu nidaamkan u dejiyo islaamnimada ee wanaagsane gaarka ah ee quruxdooda iyo noloshooda ay ku jirto iyo qiyamkoodu iyagay dan u tahay laakiin ilaahay dan uma ah waxna uma kordhinayso awooddiisa walilaahi maa fi samaawaati wamaa fi alard ilaahay waxa uu leeyahay samooyinkiiyo dhulka waxaa ku sugan wa kafaa billaahi ilaahay baa ku filan wakiilan mid ilaaliyo ah mid markaa xafi oo xil qaada addoomaha mar kale ilaahay kusoo celiyay aayaddaa halkaa horena waa ka ku bilaabay aayadda tan ka horreysay soo celcelintaasi iyo xiriirka ay la leedahay nidaamkan wanaagsana uu noo sidaynayo waynu soo tilmaanay munaasabadda ka dhaxay sidaa uu u leeyahay samooyinkiiyo dhulka ayuu u leeyahay shuruucdaa uu idiin dejinayana inay raacdana inaad raacdaanna ay tahay waxa uu ilaahayna yahay mid wakiila wakiil arrimihiina ku xil qaaday isaga ayaa u fiican ku markaa ogsoon cidhibta ka iman doonta weeyaan nidaamkaa aad raacdeen oo wanaagsan natiijada fiicane ka soo baxaysuu ogsoon yahay idinla sheegayba inyase hadduu ilaahay doonayo yidhibkum uu idin tagsiin ayuhannaasu dadow waya'ti biaakhariin qaar kaluu keeni wa kaana allaahu ilaahay wuxuu ahaaday calaa daalika arrintaa qadiiran mid kala halka ilaahay waxa uu ku xusay dadkan ilaahay ka gaaloobay ee faraha badana rabbi caasiyey awood ilaahay inaanu u waayin inuu qabto oo uu meesha ka saaro laakiin addoommaha inuu halaago iyo inuu islaaxiyo oo uu wanaajiyo waxau ilaahay jecel yahay in ay hagaagaan oy toosbaadaan ayuu jecel yahay sidaa darteed buu nebigu xusaya calayhi salaatu wasalaam marka uu qofku toobad keeno inuu ilaahay aada ugu farxayo si bani aadamku marka masaakin u hayste uu ka dulkaco si aanu u farxin ayuu ilaahay addoomaha ugu farxayaa towbadooda qofka mu'minka ahina waa sidaas oo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ummaddu inay halaagsanto iyo inay badbaadaan waxa uu jeclaa inay mar walba badbaadaan waa kii lahaa idinkuna dodow naar baa isku sii guraysa anna guntigaan idinka soo haya sidaasuu yahay fikirka qofka mu'minkaha uu leeyahay iyo aragtiisuna waataa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo qofka mu'minkaahi waxa uu yahay daacigahay mid dabiiba ama dhakhtara oo isku dayaya dadkan cudurku uu hayo bal inuu cilaaj ku sameeyo oo uu daaweeyo ayuu isku dayaya ilaahay waxau ihi man kaana qofka ahaaday yuriidu mid doonaya sawaaba dunyaa adduunyada abaalmarinteeda fa cinda allaahi ilaahay agtiisa waxa ahaaday sawaabu dunyaa waalaakhira adduunye iyo aakhire abaalmarintoodiiba ilaahay baa haya wa kaana allaahu ilaahay wuxuu ahaaday samiican mid wax walba maqlaya basiiran mid wax walba arkaya halkan baa ilaahay uu ku xusay dadkan adduunyada jooga bani aadamka way kala duwan yihiin xagga hanka oo qofna waxa uu yahay mid hankiisu uu weyn yahay iyo hiyigiisa iyo fikirkiisa qofna waa qof aada u hanyar dadkuna dee marka ay qofka ka faallo bixiyaan waxay idhahdaa qofkaa hebel sida kale wuu isaga fiican yahay laakiin wuu hanyar yahay marka haddii lagu idhaahdo qofkaasi wuu hanyar yahay ama dee hindisihiisa iyo rabitaankiisa iyo ayaa yar dee waa dhaliil bay tahay haddaba halkan ilaahay wuxuu kaga warramay bani aadamkii qaar hankoodu aad buu u yaryahay adduunyadun baaba ilaahay weydiisteenoo keliya qaarna hankoodu aad buu u weyn yahayo iyaga oo jasadkoodu adduunyadan uu joogo ayaa arwaaxdoodu aakire ay joogtaa arwaaxdoodu caalamulculuwibay joogtaa waa dad hankoodu aada u sarreeyo sidaa darteed bay ilaahay weydiisanayaa adduunye iyo aakhiraba manhajkaasina waa manhajka uu ugu baaqayo islaamku dadka in hankooda uu weynaado ilaahay ay weydiistaan adduunye iyo aakhiraba oo adduunyo keliya ilaahay aanay weydiisan taana waxaaba caddaynaya aayaddan ina hor taalla oo ilaahay wuxuu ihi war qofka doonaya adduunyada uun abaalkeeda iyo maalkeediyo waxa yaalla ka intaa doonayay dee maxaad isugu soo koobi fa cinda allaahi sawaabu dunyaa waalaakhira ilaahay agtiisuu yahay abaalmarintii adduunye iyo tii aakhiraba isaga hayee maxaydin isugu soo koobiba bal iminka ka waran haddii qof la idhaahdo waxaa lagu siinayaa intaasoo maala waxaa lagu siinayaa intaasoo gaadiida intaasoo guryaa haddii qof sidaa la idhaahdo oo uu idhaahdo maya inta kale ha la iga joojiyo oo ha la isiiyo intaa maalka ahee lacagta ah oo keliya waxaa la odhanaya qofkaasi waa qof hanyar iyadoo loo ogol yahay iyada oo uu heli karayo muxuu isugu soo koobay dadku saasay u fikirayaan bal maxaad u malaynaysaa adduunyadii koobnayda liidatayda noocaas dadku ay u fikirayaane qofka ilaahay ka wada helaya adduunye iyo aakhiro ee haddana adduunye un weydiisanaya aayaad kalea ilaahay ku eeday waxau lahaa fa min annaasi man yaquulu rabbanaa aatinaa fi dunya wamaa lahu fi alaakhirati min khalaaq dadkii waxaa ka mida qof ilaahay weydiistay uun adduunyo keliya aakhirana aan nasiib ku lahayn waxaa kaloo ka mida qof labadaba ilaahay weydiistay hankiisa iyo rabitaankiisuu aada u weyya oo hagitaankii islaamka aqbalay oo le rabbanaa aatinaa fi dunyaa xasana wa fi laakhirati xasana wa qina cadaaba annaar ilaahay aakhiriyo adduunyadaba waxaanu ku weydiisanaynaa xasanadiyo wanaag sidaa darteed baa islaamku dadka waxa ugu baaqaya inay noqdaan kuwo hormuud ka noqda adduunyada oo xaqa ku hada oo maalkeeda iyo dhaqaalaheeda iyo awooddeeda iyo siyaasaddeeda intaba noqda kuwo toosiya ee hogaamin ku noqda dadka muslimiinta ah iyagoo sidaa adduunyadii hogaamin ugu ah oo dadka namuudaj iyo tusaale ugu ah inay sii aakhiro haddana u yihiin runtii kuwo geedo xaggeeda u ah tanna kuu meel gaaraya oo tanna ogsoon xaqiiqadeeda taana xaggeeda u sii soconaya runtii